بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون waxaan ku dhex jirnay suuratu tuur waxaan soo aragnay allah subxaanahu wa tacaala oo nooga warramay markii uu makhluuqaadkiisa qaar ka mida ku dhaartay in qiyaamaha iyo cadaabkiisu uu shay xaqa yahay dadka beeniyo allah iyo rusushiisana in qiyaamaha cadaabkaas uu allah ku naarayo dadka adduunka markay joogaan allah iyo rusushiisa iyo diinkiisa rumeeyana janno inay leeyihiin wixii ay jannadaas nicmo ilaahay dhexdeeda yeelayna oo dadkaasi ay lahaayeen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay sababtana wuxuu noo sheegay ay ku heleen jannadaa iyo nicmadaasi inay ahayd adduunka markay joogeen oo amniga iyo ahalkoogii ay ku dhex jireen inay dad ilaahay cadaabkiisa ka baqaahay ahaayeen sidaa darteed maadaama adduunka ay ku baqeen cadaabka alle ay ka baqeen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galladaystay nicmadaa iyo jannadaa uu siiyey cadaabka iyo dhibaatadaasna uu ka badbaadiyey muhimadda marka nebiyulaahi moxamed loo soo diray oo ahayd tadkiirka iyo tabliiqu risaala ayuu allah subxaanahu wa tacaala amrayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadakir famaa anta binicmati rabbika bikaahinin walaa majnuun fadakir waani nebiyulaahi moxamedow yacni dadkii waani waxaad ku waanisaa yacni waciidka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cadaabka qiyaamaha jira xusuusi oo uga dig maslaxaddoodii ku waani oo adduun iyo aakhare ah maxaa yeelay muhimadda rususha loo soo diraba waa tadkiirka inay dadka u sheegaan xaqa ay u sheegaan wey fadakir waaniyo dadkaasi xaqa u sheeg baa la leeyahay muslimkooda iyo kaafirkoodaba maxaa loo waaninayaa waxaa loo waaninayaa litaquuma xujat اllahi calayhim in xujadii ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ay ku xaqiiqowdo oo xujada lagu oogo darteed u waani baa la leeyahay famaa anta binicmati rabbika bikaahinin walaa majnuun markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la amray tadkiirka iyo waanadaa dadka inuu u sheego ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu nebiga ka anfinayaa oo u diidayaa dadka ahlu buhtaanka ah ee mushrikiinta ah waxyaalaha ay nebiyulaahi moxamed ku sheegi jireen oo mushrikiintu ay odhan jireen moxamed ama waa kaahin ama waa majnuun ama waa shaacir iyo wixii lamid ihi kelimaadkaas oo abaatiisha ah oo iftiraa'aadka ah masabidka ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa ka anfinayaa oo u diidayaa weeyaan famaa anta adiga maahid nebiyulaahi moxamedow binicmati rabbika bisababi nicmati rabbika rabbigaaga nicmayntiisa uu kuu nicmeeyey sababteeda baadan ku ahayn bikaahinin mid kaahinahoo xiddigaha wax ka sheego iyo qeybka ka warramo yacni ma ahid buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa majnuunin mid waalanna ma ahid maxaa yeelay nicmada rabbigaaga uu ku siiyey waxaa weeye waa nebinimadaasu ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa dhigay mid caqligiisa uu taam yaho dhammaystiran yahay ayuu kaa dhigay wuxuu kaa dhigay mid ah abcad nnaasi can ashaytaani shayaadiintoo idil mid ka fog buu ilaahay kaa yeelay subxaanahu wa tacaala markuu nebi iyo rasuul ou kaa dhigay sidaa darteed nicmadiisaa sababteeda baadanna kaahin ku ahayn majnuunna aadan ku ahayn weeyaan kaahinka marka علماء waxay ku taariifiyaan waxa la yiraahdo al-kaahinu alladhi yatihi ar-ra'iy min al-jinn bil kalimati allati yatalaqaha min khabar as-samaa waxa la yiraahdo waa qofka insaanka ah oo shaydaanku oo wax tuso oo oo yaani shaydaanku ku rido kalimaad oo khabar as-samaa al-mala'u al-a'la ay ku sheekaysanayeen kalimaad kamida oo u sheego intaasoo kadabaad iyo beenana oo ugu daro kaasaa la yidhaahdaa weeyaan alra'iyu waxay culammadu ku sheegaan waxaa la yidhahdaa waa aljinnu jinnigaa loo jeedaa oo ah yacridu lilinsaani wa yulicuhu calaa maa yazcumu min alghaybi waxa weeye waa jinniga oo dadka shayaadiintiisa oo shaydaanulinsiga balada u sheego hayb wuxuu ka og yahay camal oo iska dhigo ayuu u sheegaa marka kuwa kahanada la yiraahdo xidigahan wax ka sheegnaa haybkaanu ka warranaa waanu ishaaraynaa mustaqbalka waxa dhici doonaanu ka hadalnaa waxa yiraahdo waa kahana la yiraahdo waa kaahiniin way marka kaahin ma tihid sababta haybka shaqana kuma lihid weeyaan kaahin ma ahid way majnuunna ma ahid لأن المجنون وحل لهذا الذي يتخبطه الشيطان من المس وحوي قفك شيطانك أو دران درو عقلك كقاضه ما تهد مركب والنا ما أهد ويان نعمة ربك قادنا تنك أهين ويان فذكر وان النبي الله محمد ودتكي مسلم كودي كافر كودي جن كودي إنس كودي واني ومسلحة دود أدوني آخرتس فما أنت أذيب ماهد binicmati rabbika rabbigaaga nicmayntiisa oo adiga ku nicmeeyo nabinimada uu ku siiyo sababteeda baadan bikaahinin mid kaahinaho yani faalshow ahoo xidiga fiiris ah aadan ahayn qaybka ku ka warrama aadan ahayn walaa majnuunin mid waalanna sababtaasaadan ku ahayn weeye junuunna kuguma dhicin wey am yaquuluuna shaacirun natarabbasu bihi rayba almanuun meeshaan am amta dhowr jeera la soo celin doona ilaa shan iyo toban jeer ay suurada am am la soo celin doona marka macnaha waxaan iska qaadanaynaa khaliil ibn ahmed al-farahidi macnaha oo maro oo inaan kulligeed amta istifhaamiye ka wada dhigno istifhaaman ka wada dhigaynaa way am amase yaquluuna yaani ay yaquluuna adoo yiro kala way ma waxay oranayaan shaa'irun huwa nabi muhammad shaa'irun mid gabyaa ah weeyaan shaa'ir kaasoo natarabbasu aan la sugayno oon la koranayno bihi shaacirkaba rayba almanuuni yacni zabanka xawaadistiisa waxa dhaco dhacdooyinkiisa oo dhimashadii ay ka mid tahay aan la sugayno ma saasay odhanayaan weeyaan yacni nebi moxamed markii hore kaahinay ku sheegeen haddana majnuun bay yidhaahdeen mar labaad allah uu ka anfiyey labadaba haddana shaacir bay yidhaahdeenoo waa gabyaa marka waxaan la sugaynaa shucaradii hore dadkii gabyaaga ahaa ee isaga ka horeeyay sida maalan zuhayr ibn abi sulma iyo naabiqat ad-dubyani iyo shucaradii imruul qays iyo wixii ka horeeysay u dhinteen baan asagana geerida ula sugaynaa ha dhintee saasoo kale bay waana dhaafi doonaa bay leeyihiin saasoo kale bay odhanayaan marka rayb almanuun alraybu waxay culammadu ku tilmaamaan وحال هذا وحوادث حوادث الزمن التي يطرأ فيها للهلاك والتغيير وزمنك واحد دحدي سدعه دعدوينك او قفك يعني سبب انه هلاكسمه اما التغير او كدعو اسبدل او كدعو وحيالها السبب با ليرهدا لكن يعني هذا waxa loo jeeda يعني المنون واسك دهريغن oo lagu fasiraa geerida oo mowdkana waa lagu fasiraa marka dhimashada iyo xawaadisteedaas aan la sugaynaa bay leeyihiin saas u jeedaan am amase yaquluuna ma waxay oranayaan shaa'irun huwa nabi muhammad shaa'irun mid gabyaa ah weeyaan natarabbasu shaa'irkaas oo natarabbasu aan la sugayno bihi shaa'irka gabyaagaasi raybal manuni geerida waxyaalaha keeno xawaadisteedii ah aan la sugayno dhimashadan la sugaynaa waana dhaafi doonaa bay leeyihiin hadday sidaa yiraahdeen qul waxa tira marka nabiyulaahi maxamed oo u jawaabayo tarabbasu sugta oo korta arintaas ila suga dhimashada ah فإني أنيقنا من المتربصين كو سجيو مد كمدا بانهي معكم إذنك لجركين سا إذنك غيرد إيقو سجيسان إيه دمشد إيه حوادث الدهر إنا إيقو دعضو أو تغيير إيه هلاك إيقو دعو بان أنا إذن لسجياه سدا درتين إلا إلا سبتانو إذن لسجيني ويا ساسا لو جيدا marka waad ogaan doontaan qofka ay liman takuna lahu alaaqiba qofka ciribta dambe ay waxaan doonto liman takuna lahu nusratu fi dunya wal akhirah qofka gargaarka aduuni aakhira uu ahaan doono baad ogaan doontaan idin kamiya mise waa aniga dib dambaad ka ogaan doontaan weeyaan hadalka ku dheh weeyaan marka nasriga iyo guusha iyo caaqibada mahmuudada ee wanaagsan waxa iska leh nabiilahi maxamed iyo atbaacdiisa iska leh halaaga iyo maaragtay tagayurkana waxa iska leh mushrikiinta iyo mukhalifiinta nabiilahi maxamed khilaafe alayhi salatu wasalam qul waxa tira tarabbasu korta oo ila suga حوادث الدهر قاس يريب المنون إلى السجا غيري إلى السجا فإني أنا ورا من المتربصين كو سجيو أو كورونا يمد كميدا بانهاي معكم إذنك اللي جركينا markaasaad ogaan doontaan qofka cidibta dambe ay yaani u ahaataad ogaan doontaan weeyaan am ta'muruhum ahlaamuhum bihada am hum qawmun taaghun am amase ta'muruhum ta'muruhum ay ata'muruhum amraysa oo miyay faraysa ahlaamuhum ay uquluhum aqliyaashoodii miya farayo bihada arrinkaas ma aqligoodii xumaaba faray aqligoodii miya faray am amase hum ayagu qawmun dad way dadka oo taaquuna qooqay oo kibray oo mujawisiin alhad ah soo hadintii talaabay way yaani labadaas un bay mid yihiin in ay dadan aqli lahayn ay yihiin markay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam kaahin ku sheegeen ay ku sheegeen majnuun ay ku sheegeen shaacir ay ku sheegeen dadan aqli lahayn oo uquushoodii xumaydeen liidatay ay hadalka baatilka fartay inay yihiin ama inay yihiin dad wax garanayee laakiin tuqaad oo qooqay marka qooqi iyo xadkii iyo sohdintii oo laga baxo ayaa hadalkaasi ka yeersiiyay weeyaan labadaas un bay mid yihiin wey am ta'muruhum ma waxa farayso ma waxay faraysa ahlaamuhum أي عقولهم الأحلام هل كوحلو جد العقول عقل جودي مية أمري بهذا وركاس أو أذيك الجوجلية هذا الكباطل كأهي أو حن مع عقل جودا فرق لأن النبي محمد ويقيني أنت النبي قال لجدين الرسول قال لجدين أفرتن سنة ودحلة ذكرنا ولا إلى أي أبحيان الصادق الأمين كير اللوغ أهاي آمنك أهاي أبحيان ayuu ku dhex jiray markii ilaahay uu nabi ka dhigay oo umrigiisii uu kaamil noqday 40 sano uu gaaray risaaladana la siiyay bay hadallada xun xukaa marka ku sheegeen weeyaan marka ayaga aqligoodii sufaha aho aqligaas xun ayaa ka keenay inay sida yiraahdaan am amase hum ayagu qawmun dad weey dadka oo taaquuna qooqay oo kibray marka يعني arrintaas way marka aqal ee qooqaas baa wuxuu ku xambaaray iyo tuqyaankaas baa wuxuu ku xambaaray inay hadalkaas yiraahdaan oo cinaad oo xaq la cinaaday ahlkiisa la cinaaday darteed ay hadalka u leeyihiin am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun am amase yaquluna ay yaquluna ma waxay oranaya taqawwalahu nabi muhammad wuu oraah samaystay quraankan taqawwal alquraana way quraankii asaga been abuurtay way uu been abuurtay miye oranaya bal iska dhaaf inuu nabi maxamed quraankan ilaahay taqawwal ku sheego rabbi ku been abuurtee laa yu'minuuna yani ma rumaynayaan allahaysan rumaynaynin oo maaragtay cibaadada u baraxtiraynin rasuulkiisaysan rumaysnayn qur-aanka kariimka ah baysan rumaysnayn marka waxa hadalka ka yeersiiyey waa cadamul iimaan iimaan la'aanta ayaa ka yeersiisay inay yiraahdaan nabi maxamed baa qur-aankii been abuurtay bay yiraahdeen hadday hadalku sidaa yahay oo nabi maxamed quraankan uu been abuurtay allah wuxuu leeyahay falyatu bihadithin mithli in kanu sadiqin falyatu halaymadin bihadithin war oo mithlihi quraanka kala ah hadii nabi maxamed quraankan uu sameystay isagoo kala halayimaadeen in kanu hadii ayhin sadiqina kuwa run sheegayo fi qawlihim taqawwalahu waftaraahu hadalka ay yiraahdeen nabi maxamed baa been abuurtay oo ilaahay buu ku orah samaystay ay oranayaan haday kuwa ku run sheegayay yihiin bal quraankan kala hal yimaadeen wa taxaddi wa taxaddi baa loo jeeda laana ayaga sooma oran quraanka nabi maxamed baa samaystay sooma dhihin oo jeebkiisa ka abuurtay isaga hadal abuurtay bay yiraahdeen waxa la leeyahay nabi maxamed waa yaani maarata ummi buu ahaa waxna ma qori karin waxna ma akhriyi jirin waxna ma qori karin waxna ma uusan akhriyi jirin sidaa darteed idinka ayay idinka buuxeen dadkii fusaxada ahaa dadkii gabayaaga ahaa dadkii khutabada ahaa luqada quraanka ku soo deg waa luqa carabiya kaalayo la imaada isagoo kale haduu nabi maxamed samaystay ilaa bani aadana samaystay soomalihidiin kaalayo keena arintaas ayuu Allah subhanahu wa ta'ala tahaddi ahaan ugu sameeynaya laana at-taqawwul waxa leeyahay lafdiga taqawwulka ahi wa at-takalluf fi al-qawl baa leeyahay hadalka oo la isku kalifo waxaan jirin oo iska raadiso ayaa leeyahay asalkana waxa sida gaalibkana taqawwulka waxa loo isticmaalaa kadibka iyo beenta loo isticmaalaa weeye hadalka beenta ah ayaa taqawwulka loo isticmaalaa marka am amase يقولون ما وحي أرانيا تقوله نو محمد با أراه سميستيو الله بو يعني كبين أبورتي قرآن كان أو إساقو سميستي أي وحو يري الله با إيسو وحيودي وكلام الله بو يري مساسي أرانيا بل إسكبها في نبي الله محمد إنو إلهي كبين أبورتي لا يؤمنون كوان الرمين مايان إيمان لقمهايو لا إله بيس الرميسنين ولا رسول كيس ولا دين كيس بين الرميسنين مركا إيمان لأنت أيا ككنتي هذا الكباطل كإني نبي كي رهدان صلوات الله وسلامه عليه هذا سداتاي فليأتوا هلي مادين بحديث ورء مثله قرآن كلائه إن كانوا هدي أيهين صادقين كور شيغيو هذا الكأي رهدان نبي محمد بابان أبورتي oo asaga quraanka samaystay kaalayo la imaado way hal yimaadeen baa loo jeeda marka waxa weey aayadan wa quraanko dhan ayaa taxaddi lagu sameeyay quraankaas ilaahay oo nabi maxamed ku soo dajiyay maalintii nabinimada ilaahay uu siiyay ilaa ilaahay uu ka oobsado quraanka lagu soo dajiyay oo kale hal yimaadeen oo hakeen dhamaantiis weeyaan waa sameeyay waaye waa la iman waaye markaasa taxaddi lagu sameeyay suurta qaar ilaahay oo noogu sheega fi suuratu hud quraanka oo dhanba inaysan la iman karin waa la ogyahay waxa leeyahay bal toban suuradood oo idinku aad been abuurateen oo quraanka kala u dhigmo kaalayo la imaada sida allah uu leeyahay fi suuratu hud wuxuu leeyahay am yaquluna iftaraahu قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ما waxay leeyihiin nabi maxamed baa been abuurtay quraankan hadii nabi maxamed uu been abuurtay toban suuradood oo quraanko kala yihi ijaaska ku jira oo kala uu ku jiro oo idinku aad been abuurateen kala yo la imaada una yeerta cid alla cidda doontaan idinku kaalmeynaysa arintaasi u yeerta baliga toban suuradood bas loo diray lama lama aysan imaanin taxaddi waxa lagu sameeyo kale iska daa toban suurade hal suurad inaysan la iman kareen hal suurad inaysan la iman kareen fi surati yunus bu allah leeyahay am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min duni allah in kuntum sadiqin waxa leeyahay hal suurad kaliya la imaada iska daa toban suurad hal suurad kaliya quraanka kale yahay balkeen hada run sheegaysan cid alla cidda doontaana u yeerto kaalmaysta haydin la abuurato haydin la been abuurtee ayana ma jirto weeyaan inayna marka marna la iman kareen oo quraankan la cali suurada ugu yaro kala xataa aysan la iman kareen hadii jinni ins isku tagaan Allah quraanka taxaddigaas ku sameeyay wuxuu leeyahay fi suurati al-isra Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وحوي جني إنسى هذا إسكو تغان إني قرآن كانوا كليتنا لي مادان أي إسكو كالميان لا يأتون بمثله سوى كاللما إيمان كرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قاركو قارك كلامها وكالمي هدودونه laakiin marna lama iman karaan haday jinni iyo insi isku tagaan lama iman karaan sababta kalaamkan waa kalaamullaahi taxaddigaas iyo maarta cajsigelintaasi yani kun iyo afar boqol iyo dhowr sano ayuu taagan yahay suuradan suwartan oo taxadiga lagu samaynayo waa suwar makiya oo nabiga intuusan soo hijroonin maka uu joogay qur-aankii soo degay weeyaan marka ilaa maalintaasi qur-aanka cadaawo wuu lahaa waa la ogyahay عدو فربدن بو ليه قال كفار بو ليه حدنا احد لا ايمان كرو اسغو كريتو لما هيو ويا marka ijaaska ila qiyaam saacana saas u taagnaanaya taxaddigaasi weeya am khuliqu min ghayri shay'in am hum al khaliqun am amase khuliqu wal aburay miya mushrikiinta min ghayri shay'in ay min ghayri khaliqin ma'bud al an khaliq aburi la anti bal abuuray miya am amase hum ayaga alkhaaliquuna alkhaaliquuna lianfusihim naftooda kuwa abuuray waa ayaga miya waa ayaga is abuuray miya alla macbuud ma leh miya yani saasaa la leeyahay waxa weeye yacni sifadan cajiibka ahe bani aadamka ilaahay uu abuuray khalqi cajiiba wey khalqiga cajiibka oo rabbi uu abuuray oo sifada ajaa'ib kale oo ku abuuray ma iska ahaadeen ayada macbuud abuuray oo san jirin ayaga iska ahaaday miya mise ayaga is abuuray midna ma dhihi karaan waa iska ahaana bila saanic bila khaaliq ma dhihi karaan ma dhihi karaan anaga is abuurnay oo anaga is abuurnana ma oran karaan weeye ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله وحوليه آيات مركو فسرايه أخلق هؤلاء المشركون من غير آباء ولا أمهات ما الأبوري أيضاً آبائي هو يلهين ميا الأبوري بني آدم كان مشركين تني ومركا فهم كالجمادي لا يعقلون ولا ولا يفهمون لله حجة ومركاس أي لم النقضان سيدة دقحان تأي وحل مدكئه وأن وحي فهميان حجة أي فهميان آننجرين ولا يعتبرون له بعبره الله عبروينكيسنا انا كو عبره قادنينين ولا يتعذون بموعده موعده الهي سبحانه وتعالى ان يوالديسنا انا كو ان سمينين marka ma sidaas ba yaani jamaad iska taagan oo aan fakareynin oo miya yihiin oo aabe iyo hooyo abuuray oo ila yaani aabe iyo hooyo dhexdooda lagu abuurayo yaani aysan lahayn macbuud iyo khaaliq abuuray oo hooyay aaba ku abuuray aysan lahayn ma sidaas baaba leeyahay marka yaani taa hadaysan jirin am humul khaliquna misa ayaga naftooda abuuray ayaga khaliqiinaho naftooday abuureen sida darteed maadaama aysan macbuud abuuray oo khaaliq aysan lahayn ayaysan alla amarkiisa u qaadanaynin ayaysan nahyiga ilaahay wuxuu ka reebay aynan ka hareynin maxaa yeelay qofku markuu isagu khaaliq yahay waxa weeye wuxuu leeyahay al-amru wan-nahyu isaga iskale markuu qofku khaaliq yahay oo sida Allah oo kale Allah oo kale ayaa al-amru wan-nahyu iskale marka ayaga is abuuray oo khaaliqiin oo saasi amarka Ilaahay u diideen nahyiga Ilaahay u diiday wuxuu nawaahido Rabbi ka reebay aysan uga harin ma sidaas baaba leeyahay marka labadaba midna ma aha ayaguna khaaliq la'aan lama abuurine allah baa abuuray ayagoonan jirin ee naftoodana ayagu isma abuurino waa bani aadamka daciifka asagaaba makhluuq ah weeyaan marka waxa ku kalifay arintani iyo maartay inay allah shirku u sameeyaan oo rasuulkiisi beeniyaan waxa keenay waa tuqyaan iyo cinaad weeyaan saasoo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala imaam al-bukhari imaam muslim waxay warinayaan xadiis jubayr ibn mut'im radiyallahu anhu وحوليه سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرأ في المغرب بالطور نبي او صلاه المغرب كا سوره الطور كتكنيا ايان مقلي اون دغيستي فلما بلغ هذه الايه مركي ايضا او سو غاري ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون am khalaqu samaawaati waal-ardi bal laa yuqinuun aayadahaas markuu soo gaaray wuxuu yidhi kaada qalbii yatiiru qalbigayga inuu duulo ayuuba sigoo qalbiga dhanbu iga baxo aan dhinto ayaa ku sigtay buu leeyahy maxaa yeele qofka markuu qalbigiisa soo baxo wadnihiisu baxo ma noolaado aad baan arrintaas uga maaragtay aan yani uga xanuunsaday buu leey uu ku fakeray walidaalika ibnu kaiir wuxuu leeyahy raximah ullahu wa kaana id daaka mushrikun jubayr ibnu mudci markuu qur-aanka dhagaysanayo nebigu akhrinayo ma uunan ahayn muslimee mushrik buu ahaa muslim ma uunan ahayn markaasuu yidhi wa kaana samaacuhu haadihi haadihi alaayaati aayadahan dhagaysigooda ou dhagaystay min haadihi suura oo suurata tuur ka midihi ayaa waxay ahayd min jumlati maa xamalahu cala adukhuuli fi lislaami bacda dalika waxyaalaha ku xambaaray inuu diinka islaamka soo galo aayadahan suurata tuur ku jira ka mid ahaa buu leey inuu muslim noqdo arrintaana sabab u ahayd buu odhanaya wy am khalaqu samaawaati waalard am amase khalaquu ma waxay abuureen asamaawaati samadihii bay abuureen waalarda dhulkiina ayagaa abuuray miya oo ayagaa khaaliqiina samadii ardadiiba ayagaa abuuray ma sheeganayaan marka inay samadii ardada abuureen annaga abuurna ma odhanayaan bal iska dhaaf inay samadii ardada abuuraani laa yuuqinuuna ma yaqiiniyaan waciidka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waxa uu ugu goodiyo dadka kufaarta ah maalinta qiyaamaha cadaabka ay leeyihiin kuwa yaqiininaya ma aha wey marka adiladii sharciga ahayd tii caqliga ahayd tii kowniga ahayd midna waxba uma taran daliilkaasoo dhan iyo xujooyinkaasi kuma intifaacaan baa loo jeedaa wey am khalaqu samaawaati samadihii miyay abuureen waalarda dhulkii bay abuureen miya oo annaga abuurna iyo macbuud ka ah bay leeyihiin miya maya ma sheeganayaan wey bal iska dhaaf inay abuuraan maba abuurin ayaguna sheegan maayaane laa yuuqinuuna yaqiin baysan lahaynoo wacdiga ilaahay waciidkiisa baysan yaqiinsanayn weeyaan am cindahum khazaa'inu rabbik am hum lmusaytiruuna am amase cindahum a cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khasaa'inu rabbika rabbigaaga khasnadihiisa oo addoommadiisa uu ka irsaaqo ayaa agtooda ahaaday markaasay kay doonaanna wax siiyaan kay doonaanna ay u diidaan am amase hum ayaga almusaytiruuna kuwa maamulo khasnadda ilaahay yacni maaragta maamulo oo yacni saytareeyo oo macnee khalqiga xisaabiyo waa ayaga miya am hum almusaytiruun ma aha wey labadaba khasaa'inka ilaahay oo khalqigiisa uu ka irsaaqo hadday tahay nebinimo ciddii la siinayo rasuul ciddii laga dhigayo qofka iimaan la siinayo qofka kufri iyo maaragtay nifaaq iyo wax lamida lagu xukumayo qofka risiq la siinayo qofka faqiir laga dhigayo khasaa'inkaas ilaahay khasnadihiisa agtooda ma aha allah iskale subxaanahu watacaala weeyaan allah keliya ayaa khasaa'inkaasi oo gacantooda ku jira marka cindahum am cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khasaa'inu rabbika rabbigaaga khasnadihiisa khasanadaha khayrkoo dhan lagu kaydiyo risqiga addoommada laga irsaaqo baa agtooda ah mafaatiixdoodii bay haystaan markaasay say doonaan u tasarufaan miya mulkiga ilaahay ku tasarufaan miya maya wey waxba kuma laha waa addoommo masaakiina ayagaasaa maaragtay la maamulaa weeyaan am amase hum ayagaa almusaytiruuna kuwa saytareeyo oo jabbaariinta ah oo khalqiga xisaabiyo oo say doonaan yeelo waa ayaga miya yacni arrinku sidaa ma aha laysa alamru kadalika w arrinku sidaa ma aha bal illaahu caza wajal huwa almaaliku almutasarifu alfacaalu limaa yuriid allah way allaha maaliga aho khasaa'intiisa iska leh allaha mutasarifka aho koonkiisa iyo addoommadiisa maamulo allaha facaalun limaa yuriid ah wuxuu doono sameeyo waa allah wey walidaalika almusaytir marka la yidhaahdo musaytir waxaa la yidhaahdaa almusallatu cala ashayi liyushrifa calayhi wayatacahada liaxwaalihi wayaktuba camalah yacni waxaa la yidhaahdaa qofka shayga la raaciyo oo lagu sallidoo loo dhiibo shayga inuu maamulo oo xaalkiisa ou ogaado oo camalkiisa ou qoro kaasoo kale musaytir la yidhaahdaa musaytirka waa kaa wey marka yani dad musaytiriinahoo wax qoran ma aha weeye shaqana kuma laha weeyaan khazaainta ilaahay subxaanahu wa tacaala allah iskale qofkuu doono wuxuu doono siiyaa qofkuu doonaba wuxuu doonana ka manciyaa weeye laakiin ayagu waxay leeyihiin ma aha am cindahum khazaa'inu rabbika rabbigaada khasnadihiisa oo addoommadiisa uu ka irsaaqo miyaa agtooda ahaaday ma aha weeyaan am amase hum ayaga almusaytiruuna kuwa maamulo oo ayaga yani arrintan loo dhiibay yani qoro oo waxay doonaan ka sameeyo waa ayaga taana ma jirto weeyaan am lahum sullamun yastamicuuna fiih falya'ti mustamicuhum bisulطaanin mubiin am amase lahumma waxay leeyihiin sullamun sallaanyaal bay leeyihiin iyo jaranjarooyin oo ay samada ku fuulaan oo markaa sallaankaasi yastamicuuna ay dhegaystaan fiihi sallaanka dhexdiisa markay samada ku tagaan yacni akhbaar almala'i lacla dadka malaa'igta ilaahay waxay ku sheekaysanayso khabarkooda iyo kalaamkoodii ay ku soo dhegaystaan oo markay dhegaystaanna ay ka warramaan waxyaalihii qaybkii ilaah yacni allah oo malaa'igtiisa ogeysiiyey ay markaa ka sheekeeyaan oo ay ka warramaan ma taasa agtooda ah jaranjarooyinay fuulaanoo samada ay ku gaaraanoo allah waxa uu xukumay ee malaa'igtu ku sheekaysanayso ay dhegaystaan miyaa jiro weeye taa miyay leeyihiin ma leh wey haddaynan lahayn hadday leeyihiin oo arrinkaasaan leenahayoo waa soo dhegaysannaa almala'u laclaa baan dhegaysannaa ay leeyihiin falya'ti ha la yimaado mustamicuhum koodii soo dhegaystay oo almala'u laclaa soo dhegaystay bisultaanin xujo ha la yimaado xujada oo mubiinin xujanimadeedu ay cad tahay ha la yimaado weeyaan falya'ti mustamicuhum bisultaanin mubiin ha yidhaahdo xujo cad oo tusinaysa arrintaas ayaan yacni wataa ha yidhaahdo ha keeno arrintaas aan ogaano inuu malaa'igta warkeeda soo dhegaystay waxay ilaahay uu xukumay qaybka uu ka warqabo arrintaas bal xujacad ha ula yimaado oo tusinaysa warkiisa runnimadiisa ha la yimaado weeyaan marka arrinkaana ma ay laha weeyaan arrintaas wax daliilo ay haystaan oo shirkigan ilaahay qayrkiisaoo la caabudo ay u haystaan lama arko laa arrin malow laclaa laga soo qaadaanan jirin walaa kutubtii samaawigaa wax lagu qoraanan jirin marka waxa weeye waa taqliid oo aabbayaashood ay maaragtay ay saarsadeen unbaa arrintaa shirkigaa iyo waxay la imaanayaan yacni arrinkaas waa unkaa keliya weeyaan am amase lahuma waxay leeyihiin sullamun sallaanyaal bay leeyihiin yacni jaranjarooyin oo yastamicuuna ay dhegaystaan fiihi sallaankaasi iyo jaranjarooyinkaasi ay ku dhegaystaan kalaam almalaa'ika hadalka malaa'igta ay ku soo dhegaystaan oo wuxuu rabbi uu xukumay ay ka sheekaysanayaan haddii warkaasi jiro falya'ti ha la yimaado mustamicuhum koodii soo dhegaystay bisultaanin xujo oo xujo ha la yimaado xujada mubiinin xujanimadeedu ee caddahay ha la yimaado xujo cad ha la yimaado tusinayso warkiisa saxiixnimadiisa ha la yimaado taana ma ay hayaan weeyaan am lahu lbanaatu walakum lbanuun am amase lahu allah ma wuxuu leeyahay albanaatu hablihii buu leeyahay gabdha buu rabbi leeyahay miya walakum idinkana waxaad leedihiin albanuuna inamadii baad leedihiin oo wiilal baa idinkana idiin sugnaaday miya arrinkuma sidaasbaa yacni muctaqadkoodii xumaa oo mushrikiintu ay qabeen oo ahayd inay yidhaahdaan almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa hablihii ilaahay ay yidhaahdaan ayaguna naftooda ay gabar markay u dhalato ay diidi jireen ay nacbaayeen oo markay gabaru u dhalato ikhyaarta xataa lafadhiisigeeda uu ka dhuuman jiray oo ku taradudaya midka mushrigaahi ma iska aastaa ayadoo nool gabadhani mise yacni ceebtaadaad iskala joogtaa ay dhihi jireen waxay ayagu diidanaayeen bay rabbi u nisbeeyeen subxaanau wa tacaala marka baatilka shayga la yidhaahdabuu baatil ku sii yahay dhahan culammada saas yidhaha baatilka laftiisii yani waxa wey in ilaahay waladba loo nisbeeyo waa baail w waa baail w waxaan jirin wey in ilaahay waxa aad nacab tahay adiga inaad haddana rabbi u nisbayso waa baail kale w baailkii laftiisao baail ku sii yahay waa taa weeyaan marka arrinkaas allah subxaanahu wa tacaala wiil iyo gabar waa isku humid waa ka nasahan yaha waladoo dhan weeyaan allah subxaanahu wa tacaala lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allah lamana dhalin waxna ma dhalin walad in loo nisbeeyana walad iyo awlaad in loo nisbeeyana waa meel ka dhac wey allah subxaanahu wa tacaala baa meel looga dhacaa wey marka aayadahaas oo aan soo marnoo kale yacni suwar fara badan aan ku soo marnay qaarna aan arki doonno ayay ka mid tahay fii suurati saafaad oo kale allah wuxuu leeyahay astafa albanaati cala albaniina maa lakum kayfa taxkumuun allah ma wuxuu idiin xulay idinka yacni maaragtay asagu ma wuxuu doortay dumarkiibuu asagu doortay idinkana wiilashiibuu idin siiye miya saasaa la leeyahay maa lakum kayfa taxkumuun haddaa rabbigaaga wax u xukumaysa xataa wax naftaada aad jeceshahay oo wanaagsan aad la doonayso baatilba ha noqdee bal inaad ku tilmaamtabay caqligu keeni lahaa laakiin shaygii baatilka kusii ahaa baatil kusii ahaa yaad rabbigaada u nisbaysay weeyaan suuratu najmi baan ku arki doonna allahu odhanayo alakum aldakaru walahu lunha tilka idan qismatun diisa waxaa weeye ma idinka iska leh yacni labkii baad leedihiin allana dhadigii buu leeyahay u sheegteen miya markaasuu waa waa qayb aanan cadaalad lagu samaynin wey yacni waa qismatun maa cudila fiiha waa qayb aanan cadaalad lagu samaynin markaad macbuudkiinnii waxaa idinka necdhaydana aad ku sheegteen weeya am amase lahu allah ma wuxuu leeyahay albanaatu haweenkii hablihii buu leeyahay oo waxaad leedihiin malaa'igtiibaa gabdhihii rabbi ah walakum idinkana waxaad leedihiin albanuuna inamadii baad leedihiin arrinkuma sidaasba waa meel ka dhac wey ilaahay subxaanau wa tacaala labadaba waa ka nasahan yahay wey wiil iyo gabar mid walbaba ilaahay waa in loo nisbeeyaa waa nusqaan iyo maaragtay qadarkiisa oo la nusqaamiyo weya am tas'aluhum ajran fahum min maqrabin mudqaluun am amase tas'aluhum marka ay xaqan diidayaan oo tawxiidka ay diidan yihiin yacni maaragtay alla keliya ha la caabudo ay ka soo hor jeesteen mushrikiintani am amase tas'aluhum ay atas'aluhum miyaad weydiisay nebiyulaahi moxamedow ajran kiro miyaad weydiisatay ujuuro isiiya miyaad tiri risaaladan aan ilaahay xaggii idinkaga keenay xoole igu siiya miyaad ku tiri oo kolka fahum ayagu min maqramin magdhow xaggii wixii adiga ay ku siiyeen ayaa mudqaluuna lagu cusleeyey waa ku culus yihiin marka wixii ay laasimsadeen oo ay iltisaameen inay bixiyaan ay isdul saareen ayay bixin la'yihiinoo ku cuslaaday miyaa weeyaan markaasaa ku cuslaaday weeye fahum min maqramin mudqaluuna marka almaqramu culummadu waxay ku tacriifiyaan almaqramu an yaltasima alinsaanu maa laysa calayhi waxaanan adiga dushaada ahayn inaad dusha iska saarto yacni waxa weeyaan inuu yidhaahdo yacni nebiga dadka wax uunan ku lahayn intuu dusha ka saaray ayaguna ay aqbaleen waxaynan aanan maaragtay aynan awoodi karaynin dusha intay saarteen ay bixin waayeen marka saa xoolaha u weydiinaysa oo tiri risaalan idiinkeena waxisiiya oo xoolahoodii ay kuu siinaayeen bay ka cuslaadeen arrintii saa darteed bay kaaga carareen miya maya wey nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray qul maa as'alukum calayhi ajraa allah baa wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa maa as'alukum calayhi min ajri idin weydiisan maayo wax kiro ah nebiga ujuuraba weydiisan jiray yacni inuu dadkaa badbaadaan oo adduun iyo aakharaba adduunkoodana uu tooso aakharadoodana ay badbaadaan oo cadaabka ka badbaadaan taa ayuu maaragtay maqsadkiisa loo soo diray ahaa weeyaan laakiin xoole inuu ka qaato marna ma dhicin wakadaalika dadka ducaaddana sida oo dadka khayrka u sheegayo ayaguna sidaasoo kalea laga rabaa inay rususha ku daysadaan baa la dooni weeyaan aysan dadka dhihin xoole isiiya khayr baa idiin sheegay wax isiiya inaysan oranin am amase tas'aluhum ma waxaad weydiisay nebiyulaahi moxamedow ajran kiraad weydiisatayo waxaa weeye risaaladan aad idin soo gaarsiiyey ujuuro igu siiya miyaa tiri oo kolkaa fahum ayagu mudqaluuna kuwa la cusleeye wey min maqramin magdhow xaggii ayaa laga cusleeyey oo arrintii bixinteedii baa ku cuslaatay miyaa weeyaan walidaalika qataada wuxuu dhihi jiray markuu aayaddaa fasirayo hal sa'alta haaulaa'i alqawma ajran fajahadahum falaa yastatiicuuna alislaama ma waxaad weydiisatay dadkan mushrikiinta ihi kiraad weydiisay kiro isiiya baa tidhi ujuuro isiiya waxaan idin siiyey iga khayrkan idiin keenay iga abaalmariya miyaa tidhi oo marka arrintaasaa dhibtay saa darteed bay u awoodi waayeen inay islaamka qaataan islaamnimada ma taasaa ka hor istaagtay weeye taana ma jirto wax la weydiiye lama arka weeye am cindahum alghaybu fahum yaktubuuna am amase cindahum agtooda waxa ahaaday alghaybu ay cilmu alghaybi haybka waxa la yidhaahdo waxa bani aadamka ka maqan ogaanshihiisa baa agtooda ahaaday marka maadaama haybkii cilmi ay u leeyihiin fahum ayagu yaktubuuna way qoraan yacni waxay doonaan ayay xukmiyaan waxay doonaan bay sheegtaan ma sidaasba fahum yaktubuun marka yaktubuunada ibnu qutayboo kale waxay culammadu ka soo guuriyaan macnaa yaktubuuna waxaa loo jeedaa ay yaxkumuuna maa yaquuluun waxa ay leeyihiin bay xukminayaan ayaga xukmiye miya haybkay og yihiin way ka warqabaan markaasay waxay ayagu yidhaahdaan ayay xukun ka dhigaan ma sidaas baa weeyaan saasay marka islaamnimadii haybka intay soo ogaadeen ayay waxay ogaadeen nebi maxamed ina waxaan abuurtay qur'aankan iyo isagu oo wato saasay xukmiyeen markaasay uga tageen miyaa weeyaan saasay islaamka ku diideen miya am cindahum agtooda ma waxaa ahaaday alghaybu ay cilmu alghaybi shayga maqan oo bani aadamka uusan ogayn oo ka qarsoon ogaanshihiisa miyaa agtooda ahaaday fahum ayagu marka yaktubuuna way qoraan arrintaas bay qoraan miya oo way xukumaan baa loo jeedaa marka haybka ilaah baa iskale subxaana wa tacaala waxa maqan rabbi buu gacantiisa ku jiraa oo cilmigeeda lehe qof kaloo ka warqaba lama arko fii suurati namal allah wuxuu leeyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun waxaad ku tidhaahdaa axad kasta oo samaawaadkai ardada ku jira makhluuqaadka jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo cid kasta kulligii kama warqabaan mana oga haybka ma ka warqabaan allah keliyaha haybka og iska leh waxa maqan allah garanaya wey marka haybka ma ay oga shaqana kuma ay laha weya am yuriiduuna kaydan faaladiina kafaruu hum lmakiiduun maqsadku marka waa tan wey intaasoo idil maqsadkay leeyihiin ma ahan xaqaan idiin caddayn ma aha nebiga xaqnimadiisaynan aanan u muuqanin laakiin nimanka dadkani mushrikiinta waxay doonayaan nebiga iyo diinka inay hagarsadaan bay doonayaan nebiga iyo diinka inay dhagraan oo la dagaalamaan bay doonayaan am amase yuriiduuna a yuriiduuna miyay doonayaan kaydan hagar miyay doonayaan hagarsi bay doonayaan oy la doonayaan allah rasuulkiisa iyo diinkiibay makr iyo kayd la doonayaan hagar bay la doonayaan xaqiiqadu marka waa taa wey maqsadkooda dhan ay waxaan u samaynayaan waa makran wa khadiicatan wa kaydan lilislaami wa ahlihi diinkaas islaamka iyo ahalkiisii ayay intaasoo khiyaano iyo dhagar u samaynaya haddii arrinku sidaa yahay faaladiina kafaruu hum lmakiiduun faaladiina kuwii kafaruu gaaloobo xaqdiidyada ahaa hum ayaga almakiiduuna kuwa la hagarsado waa ayaga wey yacni kaydkooda iyo makrigoodu yacuudu calayhim ayagoo ku noqonaya hagartaan ay diinka hagarsanayaan ee makriga iyo khiyaanada iyo waxay u samaynayaan ayagoo ku laabanaya ayagoo ku noqoni waa sida allah uu noo sheegay subxaana wa tacaala walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi xumaan haddaad samayso oo cid beri aad xumaan u samayso makri u maleegto makriga adoo kugu soo noqonayo adiga unbuu kula go'i weya marka ayagay dhibaysaa ee nebiyulaahi maxamedna waxba uma dhibi karaan diinkii ilaahay subxaana wa tacaalana waxay u dhibi karaan lama arka weya am yuriiduuna ma waxay doonayaan kaydan hagar bay doonayaan oo nebiga iyo maarata diinkii inay hagarsadaan bay doonayaan faaladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo mushrikiinta ahaa oo xaqa diiday hum ayaga almakiiduun kuwa la hagarsada waa ayaga wey dhagartooda iyo hagartoodu ayagay ku noqonaysaa weeyaan am lahum ilaahun hayru allah subxaana allahi camaa yushrikuun am amase lahum ma waxay leeyihiin ilaahun ay macbuudun axad la caabudo bay leeyihiin macbuudka oo hayrullaahi alla aan ahayn axadaan alla ahayn oo macbuud ah miyay leeyihiin ilaah kale miyay leeyihiin oon allah ahayn oo marka ilaahaas ou ilaaliyo oo irsaaqo oo u nusreeyo u gargaaro ma alla sidaasa bay leeyihiin ma leh wey macbuud allah keliya wey macbuudka xaqa ahi waa alla keliya wey macbuudaadka alla ka soo haroo la caabudaahi waa macbuudaad baatil ah wey waxba aanan awoodi karaynin weyaan marka in allah mooye ilaahyaal kale iyo macbuud kale ou jiro qofka inuu ictiqaadiyo waa meelka dhac ilaahay subxaana wa tacaala meel looga dhaca wey saasuu marka ilaahay naftiisa ka nasahaya uu leeyahay subxaana allahi camaa yushrikuun subxaana allah allah baa yani ka hufnaaday oo ka nasahnaaday camaa yushrikuuna ay can shirkihim shirkigooda ilaahay baa ka nasahnaaday subxaana wa tacaala allah ka hufnaaday marka ilaahay subxaana wa tacaala marna shirki ma laha marna shirki iyo wadaagsi ma aqbalo cibaadadiisa marna ilaahay subxaana wa tacaala in lala wadaago ma doonayo weeyaan marka arrintan subxaana allahi camaa yushrikuun waa inkaarun cala almushrikiina fii cibaadatihim alandaada waalawthaan maca allahi caza wajal waa yacni inkirid lagu inkirayo diiddo lagu diidayo cibaadada ilahay khayrkiisa ay caabudaan andaada iyo waxa ilaahay khayrkii la caabudo ayaa lagu inkiraya lagu diidaya am amase lahuma waxay leeyihiin ilaahun ay macbuudun macbuud bay leeyihiin macbuudka oo hayrullaahi allah aan ahayn oo ayaga ilaaliyo oo u nusreeyo irsaaqo bay leeyihiin miya ma leh subxaana allah allah nasahnaaday yacni allah baa ka nasahnaaday camaa shaygii yushrikuuna ay wadaajinayeen ay can shirkihimaa loo jeeda wadaajintooda rabbi ay khalqigiisii la wadaajiyeen ilaahay baa ka nasahnaada oo ka hofnaaday w wain yarow kisfan min asamaai saaqitan yaquuluu saxaabu markuum halkan cinaadkoodii arrimahaas dhan waxay u samaynayeen inay cinaad tahay yacni tacanut ay tahay kibir ay tahay gaalnimo ay tahay buu rabbi noo caddaynay subxaana wa tacaala wain yarow haddii ay arkaan kuwaa mushrikiintaa kisfan qayb oo min asamaa'i samadii ka mid ah qaybtaasoo saaqitan mid soo dhacaya ah hadday arkaan oo cadaab ah yaquuluu waxay yidhaahdaan oy odhanayaan saxaabun haadaa midkani saxaabun daruuru wey daruurta oo markuumun ay mutaraakimun la isdul saarsaaray waa daruur isdul fuushay bay odhanayaan yacnii cadaabkii haddii ilaahay samada qayb ka mida inta ku soo gooyo ayaga in lagu rido lagu halaago loogu talagalo ay u jeedaan inuu yahay cadaabkii laftiisa uu yahay haddii la yidhah war waxaanba ku soo socdaa waa cadaab aad u jeedaan haddii la yidhaahdo maya waa daruur isfulfuusha bay leeyihiin wuxuu naga dhibaayana malaha yacni maujeeda waa cinaadka iyo kibirka meesha ay ka gaareen ayuu rabbi suuraynay subxaana wa tacaala taasuu leeyahay marka waxay la mid tahay aayaddii aan ku soo marnay fii suurati alxijri oo kale bay la mid tahay allah muxuu yidhi walow fataxnaa calayhim baaban min asamaa'i fadalluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaarunaa bal naxnu qowmun masxuuruun allah wuxuu yidhi haddii samada inta loo furo irid looga furo oo la qaado malaa'igta ilaahay intay qaado samaawaadkii la geeyo cajaa'ibkii ay soo arkaan oo allah subxaana wa tacaala qudradiisa ay soo arkaan waxay leeyihiin waxaan nahay inamaa sukirat absaaruna araggeenna la daraandaray waana la sixray dad sixran baan nahay bay dhihi lahay xaqaa'iqaas waxba kuma qaadanayaan idan goormay wax rumeeyaan waxay rumeen markuu cadaabka ku dhaco kadib bay rumeeyaan ka horma rumeeyaan waa tan allah fii suurati yuunus ou leeyahay ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kullu aayatin xataa yarow alcadaab alaliim yacni waxa weeye dadka kelimatulcadaab ee ku xaq noqotay marna iimaan laga rajayn maayo mucjizo kasto khaariqulcaado kasta haddii la tuso rumayn maayaan xataa yarow alcadaab alaliim ilaa cadaabkoodii ay arkaan indhaha saaraan marna ma rumaynayan marka noocan waa noocii takdiibkii iyo cinaadkii ay xaqi cinaadi jireen buu ka mid yahay wain yarow hadday arkaan kisfan alkisfu waxaa la yidhahdaa waa alqibcatu min ashay shayga qayb ka mid ah gobol baa la yidhahdaa qayb wey qayb oo min asamaa'i samadii ka mida qaybtaasoo saaqitan mid soo dhacaya ah oo ayaga cadaab ku ahoo dushooda lagu soo ridayo hadday arkaan yaquuluu waxay yidhaahdaan ay odhanayaan saxaabun haadaa midkani kasfigaan soo dhacaya qaybtani saxaabun daruuru wey daruurta oo markuumun laysdul saaray yacni mutaraakimun ah weeyaan waa daruur isdul fuushayo saasoo kale bay odhanayaan baan ku soo marnay qowmucaad markuu ilaahay ka warramay falamaa ra'owhu caaridun mustaqbila awdiyatihim maxay dhaheen qaaluu haadaa caaridun mumtiruna waa daruurna roobaynaysa weeyaan saasay dhihi jireen markaasaa ilaahay yidhi bal huwa ma stacjaltum bihi waa wixii aad degdegsateen oo cadaabkiiya waa taa weeyaan marka meel kastay joogaan waa sidaa dadka mukadibiinta ah weeyaan fadarhum ka tag nebiyullaahi muxamadow faraha ka qaadoo ka jeesa wey xataa yulaaquu intay kala kulmaan yowmahum maalinkooda maalintooda ilaa ay kala kulmaan alladii maalinkii hum fiihi ayaga fiihi maalinka dhexdiisaba yuscaquuna la halaagi doono maalinta la halaagi doono sacqiga uu ku dhici doono cadaabka uu ku dhici doono ilaa ay kala kulmaan faraha ka qaad dadkan xujadii waad ku oogtay xaqii waad u sheegtay iimaankana qalbiga u gelin maysida faraha ka qaad baa laleeyahy ilaa ay cadaabkooda indhaha saaraan fadarhum iskaga tag nebi maxamedow faraha ka qaad yacni dachum watrukhum wey faraha ka qaad xataa yulaaquu intay kala kulmaan yowmahum maalinkoodii alladii yoomkii fiihi yoomka dhexdiisaba maalinka dhexdiisa yuscaquuna kuwa la halaaga ay ahaayeen asacqatu asaaciqatu kullu waxaa layidhaahdaa waxaa layidhahda wa kullu cadaabin muhlik baa layidhahdaa alhalaaku baa loo jeeda maalintaanna waa yowma yamuutuuna maalinkaay dhimanayaan oo adduunka ay ka tegayaan maalinkaasoo cadaabkooduna u bilaabanayo ilaa ay kala kulmaan faraha ka qaad baa la iska daaweeya xujadii waad ku oogtay weeyaan yowma maalin intay kala kulmaan faraha ka qaad iskaga tag maalinkaasoo laa yuqhnii canhum ayaga uusan deeqaynin uusan waxba taraynin kayduhum hagartoodii shay-an waxba aysan u taraynin hagarsigoodii allah la hagarsado hagarsigoodii diinka ilaahay la hagarsado hagarsigoodii yacni rasuulka la hagrado uusan wax u tari kara la arag waa maalinta qiyaamahe ilaa maalinka ay kala kulmaan faraha ka qaado iska daaway walaa hum aynan ahaanin yunsaruuna kuwa loo gargaarana aysan ahaanin oo cid ilaahay xaggiisa uga gargaarayso aynan jirin marka kaydka asaga hagartoodii ayaga unbuu ku noqoni maalintaas wuxuu u tarayo oo wanaag ah lama arko ayagana naftooda kuwa gargaarsan karaahi ma aha buu rabbi leeyahy yowma maalin intay kala kulmaan yacni faraha ka qaad wey yowmadan darabkan yowmahum ta horaan ka bedelanaynaa wey yowma maalin intay kala kulmaan maalinkoo laa yugnii canhum uusan deeqaynin kayduhum hagartoodii oo diinka iyo rasuulka ay hakaranayeen iyo dhagartii iyo khiyaanadaay ku samaynayeen shay an waxba uusan u taraynin walaa hum aynan ahaanin yunsaruuna kuwa loo gargaarana alla xaggiisa kuwa looga gargaaro cadaabkiisa axad ka dafciyaa uusan jirin maalinkaas ilaa ay kala kulmaan faraha ka qaado iska daabuu rabbi leeyahy marka waxa weeye maalinkaas waa yowmulfasliga ou rabbi noo sheegay fii suurati almursalaat haadaa yowmu lfasli jamacnaakum wlwaliin fain kaana lakum kaydun fakiiduun maalinkaasoo kaleeto waxaa la leeyahay haddii aad hagar aad cadaabka ilahay iskaga qabataan leedihiin xeelad aad leedihiin kaalayoo la imaada wax xeelaho cadaabka ilahay iskaga dafcin kartaan lama arka weeyaan waina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik walaakina akarahum laa yaclamuun waina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu naftooda dulmiyeyoo kufriga iyo takdiibka yani naftooda ku dulmiyey waa kufaartii wey waxay leeyihiin cadaaban cadaab bay leeyihiin cadaabka oo duuna daalika ay duuna daalika alcadaabi cadaabkaas horeo qiyaamaha weyn mid sokodiisa oo ka sokeeyo oo ka soo horreeya bay leeyihiin walaakinnase aktarahum badankoodu laa yaclamuuna ma oga sidaa darteed cilmila'aantii iyo ogaanshala'aantii ayaa ku xambaartay jahligiiba wuxuu ku xambaaray inay kufrigoodii ku nagaadaan oo islaamnimadii ay diidaan taasaa ku xambaartay weya marka wa ina liladiina dalamuu cadaaban duuna daalika cadaabkan maxaa loo jeedaa markii rabbi uu ka soo warramay cadaabkii aakhare ay lahaayeen naloo soo sheegay yaa markaa ka bacdi haddana cadaab ka sokeeye la sheegay cadaabkaas weyn oo cadaabkii qiyaamaha cadaabka ka sokeeyo laba macnoba wuu ixtimaalaa waa suuragal wey in loo jeedo cadaabu dunyaa loo jeedo adduunka in lagu cadaabo oo ah yacni layn ayaga la laayo alqatlu lagu sameeyo qafaalasho la qafaasho guryahooda oo laga bixiyo oo laga cayriyo iyo wixii lamid ahoo cadaabka cadaabu dunya ah in lagu sameeyo waa suuragal wey maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala muminiinta jihaad buu faray inay kufaarta mushrikiinta ah la jihaadaan baa la amray waa tan allah uu nebigu ku leeyahay qaatiluuhum asagii muminiinta uu ku odhanayo qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin muminiin allah subxaana wa tacaala uu odhanay fii suurati towba weeyaan wuxuu leeyahay la dagaalama yucadibhum allahu biaydiikum waa cadaab weyn qatliga dilka muminiinta gacmahooda ay ku laynayaan ayaa cadaabkii ah weya ilaahay ha ku cadaaba gacmihiinna allaah baa hoojinayo allah baa idinkaga gargaaraye la dagaalama baa la leeyahy marka cadaabkaas waa laynta mushrikiinta ay muslimiintu laynayaan filjihaadi fii sabiililahi ay ku laynayaan macnahaas waa lagu fasiraa macno kalena waa lagu fasiraayo in loo jeeda cadaabkani cadaabu lbarsakhi waa cadaabu alqabri in loo jeedo cadaabu lqabriga in loo jeedana waa muxtamal lanna qofka markuu dhinto haddii uu mu'min ahaa qabrigaas ayay nicmadiisa uga bilaabataa dhexdiisa oo wuxuu u noqdaa rawdatun min riyaadi aljanna haddii uu kaafir yahay oo mid xun uu yahayna cadaabka halkaas buu uga bilaabanaya qabrigiisii wey oo wuxuu noqonayaa xufratu min xufari naar godgodadka naaraha ka mida ayuu noqonayaa weeyaan marka cadaabkan labadaba waa ixtimaalaa cadaabu alqabri iyo cadaabkaas muslimiinta cadaabu dunya ay gacantooda ilaahay uu ku cadaabo labadaba waa ixtimaashaa weeyaan fii suurati sajda baan ku soo aragnay allahu odhanayo walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun yacnii cadaabkii weynaa ka sokow mid ka sokeeyo ayaanu dhandhansiinaynaa cadaabkiisa buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waina liladiina kuwii dalamuu naftooda dulmiyeyo kufriga iyo maaragtay shirkiga iyo macaasida ku dulmiyey waxay leeyihiin cadaaban cadaab bay leeyihiin cadaabka oo duuna daalika cadaabkii aakhare sokadiisa ah ka soo horreeya bay leeyihiin walaakinnase akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga oo cilmi uma laha waxa ay la kulmi doonaanoo qiyaamaha ah sidaa darteed jahligoodii ayaa ku xambaaray takdiibka iyo kufriga iyo waxa lamidka ah inay daa'imaanu ku xambaaray wey wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wa min alleyli fasabbixhu waidbaara nujuum wasbir sabir nabiyulaahi muxamedow lixukmi rabbika rabbigaaga xukumkiisa wuxuu rabbi kuu qadaray oo qadarkiisa ihi ku sabir u dulqaado maxaa yeelay inay mushrikiintu kaa hor yimaadaan oo ku beeniyaan oo ku yidhaahdaan waa kaahin waa saaxir waa shaacir waa majnuun in lagu yidhaahdo waa wax ilaahay hore uu qoray wey waa xugum ilaahay hore u qoray wey marka dulqaado dulqaad la imow baa la leeyahay markii nebiga dulqaad la amray allah wuxuu leeyahay fainaka biacyunina fainaka adiga nebiyulaahi muxamedow biacyuninaa ay bimar'a minna aragtideenna mid ku sugan baad ahaatay yacni annagaa ku arkayno ku ilaalinayno ku xifdinayno weeyaan yacni waxaa tahay bimar'a minna wa taxta kalaa'atina wa xifdinaa wa ximaayatina annagaa ku dhowrayno falaa tubaali bihim ha u aabayeelina diintaada iyo dacwadaada wado annagaa ku ilaalinayna buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka yani waxa weeye ya ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallaahu yacsimuka min annaasi aayaddaasoo kale bay la mid tahay dacwadaada gaarsii maxaa yeele wallahu yacsimuka min annaas allah ku ilaalinayo oo dadka kaa ilaalinaya baa la leeyahay marka fainaka biacyunina annagaa ku arkayno indheheenna iyo aragtideenna mid ku sugan baa taha oo ku ilaalinaynaa wey markii yani sabirka la amray ayaa sabirka waxa ugu kaalmaynayo oo dikrigii ilaahay tasbiixdii iyo taxmiidkii iyo salaadihii ayaa la amraya lanna sabirka waxa kuugu kaalmaynaya cibaadada ka mid ah dikriga ka mid a wax loo kaalmaysto sabirka tiibuu marka amri allah subxaana wa tacaala wasabbix tasbiixso oo rabbigaaga nusqaan oo dhan ka huf iyo waxaanu cuntamin bixamdi rabbika xaala kownika multabisan adiga oo ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga ammaantii adigoo wato adoo rabbigaaga ammaanayo allah nusqaanoo dhan iyo waxaanu cuntaminoo dhanba ka fogey weya goormaad ku tasbiixsanaysaa rabbigaaga xiina taquumu markaad kacayso ood istaagi waqtigaas rabbigaaga ku tasbiixso marka xiina taquumu maxaa loo jeedaa macaani dhowra ay mufasiriintu sheegaan xiina taquumu markaad istaagayso ila salaati aad u istaagayso salaada markaad u kacayso rabbigaaga ku tasbiixso oo xamdiga la imow allah ku xamdi saasaa la leeyahay walidaalika yacni macnahaas daxaak ibnu musaaxim ayaa ku fasirayo maxaa yeeley qofka markuu salaada xirto allahu akbar uu yidhaahdo wuxuu nebigeennana amray ducaaul istiftaax duca la yidhaahdo marka markaad salaada u istaagayso salaada aad aad xirato rabbigaaga ku tasbiixso adoo rabbigaada ku mahadinayo oo waxaad leedahay subxaanaka allaahumma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruk ducada isticaawul istiftaaxuu nabiga akhrin jiray ayay ka mid tahay weeyaan subxaanaka allaahuma wabixamdika allahayow nusqaanoo dhan baan kaa huufayaa anigoo ammaantaada ku ammaanayo wa tabaaraka smuka magacaadabaa khayrkiisu farabatay ama kor noqday wa tacaalaa jadduka cadamadaadibaa sara martay oo sarrayso walaa ilaaha khayruka macbuud adig kaa soo harayna ma jiro oo cibaado iska leh taasoo kale buu qofku odhanaya walidaalika ayuu cumar bnu khataab sida imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayo ducadaas wuxuu leeyahay yaa wuxuu dhihi jiray haada fi ibtidaa'i salaati markuu qofka salaada bilaabayo ayuu subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduk walaa ilaaha hayruka buu akhrinaya weeye marka xiina taquumu ilaa salaatika waa la yidhaahdaa macnaha labaad waxa weeye xiina taquumu min nawmika markaa hurdadaada ka soo kacdo hurdada haddaa ka soo kacdo rabbigaaga ku mahadi oo nusqaanoo dhanba ka huf yacni saasaa la rabaa qofka markuu hurdada ka kaco adkaar baa nala faray oo la akhriyo wakadaalika waxa waye haddii hurdada aad ku naxdo oo aad ku qarowdo oo qarow iyo qaylo aad la soo toosto ayada lafteeda waxaana la amray adkaar la akhriyo marka adkaartaasna waxaa ka mid ah macnahaasna waxaa horta ku fasiraya xiina taquumu min nawmik ibnuljawsa sheekha la yidhaahda baa ku fasirayo wuxuuna ibnu jariir atabarina macnahaasuu dooranayaa weeyaan yacni markaad hurdadaada ka soo kacdo firaashkaada aad ka soo kacdo inaad rabbigaa ku tasbiixsato habeenkii markuu qofku qarwo oo hurdo la soo kaco nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tacaara min alleyli qofka habeenkii qarwo oo qarow la soo kaco yacni isagoo qaylinaya soo kacaay fa qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yacni arrintaa akhriyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir markuu yidhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah markuu yidhaahdo uma dacaa haddana ou ducaysto ustajiiba lahu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la ajiibaayo ducadiisa waa la aqbalaa weeye marka xadiidkaas imaam axmed ayaa fii musnadihi ku warinaayo xadiid cubaadat bni saamit radia allahu canhu ayaana nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam macnaha saddexaad waxaa la yidhaahdaa xiina taquumu ay xiina taquumu min majlisika sida abulaxwas uu ku warinaayoo kale wuxuu leeyahay meesha aad fadhido markaad ka istaagayso rabbigaaga ku tasbiixso adoo ilaahay maaragtay ammaanayo yacni xamdigiisa ku dheehan markaad fadhi kastoo aad fadhiisato markaad istaagayso waxaa la rabaa ilahay inaad ku tasbiixsato ood rabbigaada xusto waxaana tusaya xadiidka imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaayo xadiidu abi hurayra radia allahu canhu uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam man jalasa fii majlisin fakahura fiihi laqatuhu faqaala qabla an yaquuma min majlisihi subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka ilaa gufira lahu maa kaana fii majlisihi dalika wuxuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii meel fadhiisto oo markuu fadhiisto hadalka laqwiga ahoo ka soo baxaya uu bato meesha waxaan fiicnayn oo ku sheego hadalla aan wan wanaagsanayn oo ka soo baxo markaana intuusan istaagin majliskiisa ka istaagin akhriya ducadan subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka yacni ducadaas qofka akhriyaahi ilaa gufira lahu wixii meeshaas ka dhacay oo laqwi ah ilaahay waa u dhaafaa majliskaas gufira lahu maa kaana fii majlisihi dalika majliska uu fadhiyey wixii uu la yimid oo xumaanoo ka dhacay waa loo dhaafaa wey marka waxaa la yidhahdaa kafaarat lmajlis kafaarat lmajlis aa la yidhahda haddii meel la fadhiisto haddaad khayr ku samayso oo marka khayrkaas aad ku samaysay aad ka istaagto meesha aad ducadan akhriso khayrkaaga khatmi baa lagu sameeynaya yaani istaama lagu saara waa lagu maaratay yaani shay ku sugan buu noqda hadii xumaan aad meesha ku samaysay markaad ka kacdana ducadan aad akhriso ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaad waa ku dhaafaya dunuubtaadu waa ku dhaafaya weey marka istighfar waxa la yiraahdaa ducaa ul majlis dadka marka ay meel fadhiyaan fadhiga uu ka kacayo tan markay dadku kala tagayeen inay akhristaan baa la rabaa laakiin midda Soomaalida haday odayaasha dhowr isku yimaadaan fatahada noomar la leeyahay fatahada boos ma laha booskaas waxay waxay sunnada boos ka saareysa nabiga fatahada isaga lagu soo dajiyay kaleey salatu wasalaam markii majlis lagu kala tago fatahada hal la akhriyo nabigu waliga ma dhihin salawaatu allah wasalaam alayhi wasbaylada salaada lagu tukadaa Soomaaliya laakiin waxa la rabaa markii la kala tagayo majliska laga kacayo ducadan inuu qofku akhristo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka nabiga taasu noojideeye badalka faatixada marka asaga aan gelin sunnada saan u nooleeyna insha Allah ta'ala marka saddexda macnaba waa lagu fasiraa weeya wasabbih bihamd wasbir sabr nabiyillah muhammadow li hukmi rabbika rabbigaaga hukmikiisa ku sabir oo mushrikiintan ku dhibayo ku beeninayo wa xugum rabbigaada iyo qadihiisa ku sabir weeyaan fa innaka adiga bi ayunina arageena iyo aragtideena mid ku sugan baad tahay anaga ku ilaalinayna ku jeedna ku xifdinayna weeyaan wasabbih tasbihso bihamd rabbika hala kawnika multabisa bihamd rabbika adoo rabbigaaga ku mahadinayo rabbigaaga oo amaanayo hadana nusqaan oo dhanba ka hufway xiina taquumu markaad istaagayso salaadaada aad u istaagi marka hurdadaada u istaag ka soo kacdood istaagayso marka aad majliskaada iyo fadhigaada ka istaagayso saddexda macnaba saddex macno wanaagsan weeyaan ومن الليل habeenka qayb kamid ahna fasabbihu rabbigaaga ku tasbiixso oo nusqaan oo dhanba ka hufway yani cibaadayso tasbiixdan fasalli baa loo jeedaa bay leeyihiin mufasiriintu yani tuko habeenka qayb kamida tasbiixda la imaawo tuko oo salaadii tuko weeyaan وإدبار النجوم حدقها مركا أي جيستان بمعنى حدقوه أي دعيان وقت إدبار النجوم يعني وقت قاس إلهي سبحانه وتعالى كنت تسبيح سوء صلاة وتكوي مركا التسبيح ذان ومن الليل فسبحه اللي يراهده ابن جرير الطبري وحضورنا يا وحوي وصلاة الفجر صلاة فجر كأه صلاة فجر ووقت حدقوه أي دعاني وحال ليه وقت قاس صلاة فجر كي تكو أي لوجي ذا culimada qaar waxay leeyihiin maya waxa loo jeedaa labada ragco oo qabla salaati salaati al-fajr ah labada ragco sunnada ah oo qabla salaati al-fajr la tukado ayaa loo jeedaa laana labada ragco salaada subax ka horeysaa waxa way salaatu al-fajriga waa nabigeena mid uu san ka tagi jirin la fil hadari wala fi safari haduu joogo haduu joogo uusan musaafir ahayn oo muqiim yahay iyo haduu musaafir yahay labaduba kaba uuna tagi jirin labada ragco salaada labada ragco subaxii ka horeyso ayaa loo jeedaa xadiidkii saxiixaynka ku jiray ayayna u dilishan xadiis Aisha radhiyallahu anha waxay oran jirtay Aisha lam yakun rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr labada salaada subaxii yaani wax uu ka daa'imid badnaa sunnooyinka ma aynan jirin labada ragco fajarka ka horeyso labadaas buu aad u dadaali jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam marka taasa loo jeeda culimada qaar waxay leeyahay may salaatu leelka ba loo jeeda aakhir leel salaada la tukado dhan ayaa loo jeeda way macaanidaas oo dhan waa macaani wada wanaagsan way wa min al-layl habeenka qayb kamidii oo aakhirkiisa loo jeedo fasabbihu ku tasbiixso oo allah uu tuko salaad wa idbaar an-nujumi idbaar an-nujumka in aakhirka loo jeedo taasa tusayso xidigaha waqti waqti idbaar an-nujum xidiguhu markay jeestaan oo dhacayaan waqtiga rabbigaaga u tuko oo aabud rabbigaaga weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina